kulankan uu shir gudoomiyey gudoomiyaha baarlamaanka hirshabelle doctor cabdixakiin luqmaan xaaji maxamed oo ay wehliyaan gudoomiye ku-xigeenka koowaad mudane siraaje sheekh isxaaq cabdulle iyo gudoomiye ku-xigeenka labaad mudane mahad xasan cusmaan ayaa lagu ansixiyey miisaaniyadda sanadka miisaaniyadda cusub ee hirshabelle ayaa lagu qiyaasay inay gaarayso afartan milyan boqol afartan iyo lix kun shan boqol sagaashan iyo saddex dhibic afar taas oo ka tarjumaysa korarka iyo horumarka dhinacyada dhaqaalaha iyo adeegyada bulshada ee maamulka hirshabelle gudoomiyaha baarlamaanka hirshabelle doctor cabdixakiin luqmaan xaaji maxamed ayaa ku dhawaaqay miisaaniyadda hirshabelle ee sanadka labada kun shan iyo labaatan ee ay ansixiyeen baarlamaanka waxaan lahayn ka doodista iyo inaan marigno waajibkeedii miisaaniyaddii labada kun shan iyo labaatanka markaan gelinay cod kadib miisaaniyaddii labada kun shan iyo labaatanka xildhibaano lixdan xildhibaan waxay u codaysay haa hal xildhibaan ayaa diiday hal xildhibaanna waa ka aamusay sidaas ayay miisaaniyaddii labada kun shan iyo labaatanka ansax ku tahay
wasiirka wasaaradda maaliyadda iyo horumarinta dhaqaalaha hirshabelle mudane cabdiraxiin ciise cadow ayaa ka mahad celiyey sida ay u ansixiyeen xildhibaanada ugana guteen waajibaadka dastuuriga ah iyo miisaaniyadda sanadka
aada iyo aada umahadsan tihiin waxaan idinkaga mahad celinayaa sida xamaasadda leh oo qiiraha leh oo aada u ansixiseen miisaaniyadda dowladda ee sanadka soo socda laba kun labaatan iyo shan mar kale iyo mar kale aadaan idinkaga mahad celinaa wada shaqayntiinna toosintiinna talooyinkiinna iyo sida aada u gudateen waajibka sharciga ah idinka saaran miisaaniyadda
miisaaniyaddan ayaa ku salaysan dakhliga laga soo aruuriyey canshuuraha gudaha iyo ilaha kale ee dhaqaale waxaana lacagta ugu badan ee miisaaniyadda loo qoondeeyey mashaariicda horumarinta adeegyada bulshada sida caafimaadka waxbarashada biyaha iyo taageerada amniga